walaai wariyaal salaamantiin idaacadda warsan wariyaalkeena salaamantiin salaam boqol iyo toban afartaasiin ka salaame salaam ka baadina anaga waxaan ahay wasiirka waraabka wasiirka beeraha iyo waraabka iyo ah marka insha allah koleyto ila way ka jirne dawlada koonfur galbeed ee soomaaliya ila waktigii beeraha la tacbaay iyo ka jirna insha allah haduu ilaahay idimo macnaha ila way ka jirna diyaargarowkii tacabka beeraha iyo iyo wabiyada iyo abuurka iyo wixii koleyta qalab beereedka iyo looga daryeela lahayo danyarta beeroleyda iskaashatooyinka wixii waxqabad ee beeraha iyo ka dhex jirna insha allah hadii ilaahay idimo waqti dhowr inaasunoo gabagabaada ayaa jecelnaa koleyto arrimahaas iyo cayaamaha lugta kala jirna waayahay sida aada la socoto deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxa uu ilaah ku manaystay beeraha iyo sidoo kale webiga shabeelle oo mara gobolka shabeellaha hoose oo gobolka ugu khayraadka badan ee soomaaliya kamid a maxaa marka idin dhigay magaalada baydhabo oo keliya aada uga shaqeyn la dihiin deegaanadii markaa la idin magacaabay siiba gobolka shabeellaha hoose oo imika dakligaasi kasoo gala oo shaqadiinu aad ay tahay
wallahi runta waay macnaha shabeellada hoose kale imikaan e b e c d waaye marka waa saddexdan gobol southwest ee dawladda koonfur galbeed ee soomaaliya macnaha shabeellada hoose runtaa wala soo saarka wadankii macnaha dhibaatooyinka marxalada ka jira loogiya marka insha allahu ilaahay goorjay dawladda federaalka na dadaalo wayta dawladda koonfur galbeed na dadaalo wayta wadankii wax soo saarka shabeellada hoose sida muuska iyo galeyda iyo sisinta iyo waxyaalaha qudaarta wadankaasi ta macnaha soo saari jir wadankii nabadgelyo daraadi marxaladii wal hadda kunkuramabambe dhibaatooyinka taagan yihiin wal soo saarkii wadanka soomaaliya dawladaha daraskeena lagu caawiyi jira labada webi dhexdiyo wal soo saarka zaaid ahay waayahan dambena sariyaabo way ka habsatay macnaha nabadiidkii iyo ka habsada umudii beerihii tacabkii iyo waxyaalihii dhibaato ee kulkulumee tacabkii baa lagu tabay na walbina marka qahooti waxyaalaha oo hadda qahootiyaalka badan waxaa keenay tacabka wax soo saarka oo yaraaday webigii iyo duugune dhowr iyo labaatan sano wadankii aan wax laga qaban marka insha allah qaylo iyo od dheer iyo od gaabanba waa macnaha waa dadaalnay inaa webiyadii macnaha laga bixiyo kariyaashii laga bixiyo ciidii iyo dhibaatadii laga bixiyo marka nabadna lagu shaqeeyo meel nabadaho lagu shaqeeyo wax lagu soo saarana allah noo sahelo nabadaho meel nabadaho wax lagu soo saaro allah noo sahelo magaalada baydhabo oo imika aada joogtaan iskaashitadii ma la kulanteen oo ma kala hadasheen arrinta beeraha iyo sidii laga yeeli lahaa insha allahu waa kala hadalnay waxyaalaha wadankan dhowr iyo labaatan sana ayaa burbursanay waxaasoo magacaabi jiray n g o ayaa wadanka maamuli jiray fow iyo waxaasaa wadanka maamuli jiray wasaaradii dawladihii koonfur galbeed oo hadda dawlada urdun oo naftirkeeda saddex sina naftirkeeda beladhimin hadda ku jirto insha allahu koleyta waxyaalaha xukuumada maalin dhaweed in kushaaneen la subay waa ogtahay dadaalkeeda hadile ayaa laba kaaleeyay marka insha allah wax soo saarkayna waxaa rajaynayna in sanadkan macnaha in wax muuqda aan soo saarno sida labada waba dhexdiyo wax soo saarka maadaama nabad dari nabad dari wadankii loo shaqey lahay beerihi waxaa looga shaqey lahay nabad dari ninka hadii oo wax soo saaro ama wax oo galeydiisa ama sisintiisa wixii qarasha ku bixiyo ama wax soo saaraba isbaarooyinkii iyo jididkii iyo dhibaatooyinkii yaalanba aan soo marin karo kama ganacsan karo magaalo ma keensan karo macnaha kama raadin karo waxyaalaha gaarkooda loo baahayo inuu macnaha oo ku munaafacaado ama deentii iyo beerihii oo ku taabay oo ulaaska ka saarna inuu iska yaraayo macnaha garashkeeda kaliya ayaa jididkii ayaa dhibaatooyinka haysadaan tuulooyinkiina geli dare intaasoo kaame boqol afar laba boqol afartan intaasoo kaame magaalada ku dhisan ummadii beeraha taabaysa oo wax soo saarka la helo ay dhibaatooyinka ku taagan nabadgelya daraadeed waay caalamka waxaan u sheegaynaa in dhibaatooyinkaas oo macaawinada hadda ummadda la siinayo in nabada keliya looga dadaalo in nabada keliya looga dadaalo haddii nabad la helo ummadda waxay u baahinta male dawladaha daraskeena iyo oo africa dawladda aan laga kaalmeynayna ma jirin muusa meel walba la geynayo badaraa la geynayo galeya la geynayo nabadgelyada waaqooyin naftirkaa dhibaatooyin badan ku dhaceen oo koonfurta le waa oo macnaa macaawinada laga bixin jiray wadankii wuxuu ahaa labada waba dhexda iyo fawdan hadda raashinka laga raadinayo oo gargaarka laga raadinayo labada waba dhexda oo gargaar laga raadin jira soomaaliya bersamaadkii marka waxaasoo dhan waxa loo waayay waayahan dambe nabadgelyo daraadiya ayaa ummadii wax u taaban leedahay waxaan u sheegaynaa caalam
sida aad sheegtay hay-adda fao ay bulshada ka caawiso inta badan dhanka cunaha iyo sidoo kale beeraha idinka ka wasaarad ahaan hay-adda fao inta aada la kulanteen ma u sheegteen in dadka la tuso beerahooda
wallahi waa u sheegnay ummadda wax walba waa loo sheegay ummaddii waxay rabaan maadaama abaaro badan lasoo maray oo xagga naftirkeeda abaartii weliba aan lagu lagu bixin oo weliba lugaha lagala jiro marka ummaddii hoolihiina waa ka dhamaadeen beerna waa ogtahay garashaa lagu taabaa beerna garashaa lagu taabaa dhulkii sanaadkan macnaha holaadii oo badatay beerihii waa duuloween waxay rabaan qarash hoog la la geliyo abuurka kaliya ma ahe beerihii waxay rabaan la jibiso meel walba in beere dhulkii la jibiyo marka dhowr iyo labaatankaasina wadankii macnaha dhibaatada taagna ay daraysa beerihii loo wada tagay dhibaatada ee macnaha culeyska badan oo abaaraha waxaa keenay olaado badanaa keentay marka insha allahu haddii nabaddan yar oo daruuriga ilaahay noo ziyaadiyo marka insha allahu ummaddu waxay u baahan in wadankii lagu celiyo beerihii kaalmaata laga siiyo waxaa jiri jiray macnaha wasaaradihii beeraha macnaha waa jiri jiray xidinta beeraha la dhahi jiray danyartaa looga danay jiray abuuraa laga bixin jiray makiinyaala lagu caawin jiray waxaa lagu caawin jiray macnaha yeebooyin iyo adduun iyo wax walba iyo kaliyaasha lagu caawin jiray hadda qaab loo caawin meesha aad tagtiba macnaha waxaa taagan macnaha ummad oo nabad dhow aan ogolayno ummadii wax loo wax tacban la helin hata duurkii kasoo helisay ayaa u baahan waayahay xaaladda beeralayda ee koonfurta marka laga hadlayo mudooyinkii ugu dambeeyey way sii xumaanaysay siiba dhinaca koonfur galbeed idinka maxaad arrintaasi ka leedihiin maxaa idinka qorshaysan wasaaraddiina wallahi wasaaraddeena insha allahu ilahay qoolya marka inkastoo macnaha wadankii dhibaatooyinkeeda iska badan yihiin haddina waa dadaalaynaa inaan wax ka qabano wixii tabarta inaan ka qabano caalamkiina waa ugayla dhaaminay waanana garab taagan yahay dhowr hay-adood ayaa macnaha wadankiin wax ka qabadaan oo beerihii wax ka qabadaan oo keliyadii la waraabiyo oo warihii loo qodo macnaha wabayidii dhiirada laga bixiyo beerihii macnaha in sidaas loo hagaajiyo aad iyo aad baa ugu dadaalo waana qaydanay marka insha allah wax weyn baan rajeynaynaa in ummadaasi taw macnaha taafkooda aan tusu wallahi wasaaradda wax hortaagan ma jirta horta wasiirka kusimaha madaxweynaha nacahana maxamed fari waan waayahan waa maqnaa safar ku maqnaa waqti shalay iyo dara laba beri ayaa jooga anagina koleyta wasiir ku-higeenkii wasaaradda beeraha iyo waraabka hay-adoogii ma inkastoo aqoontooda aan aad usu lahayn shirka waa ku jiri lahayn mar walbana shirarka oo beeraha loo qabto ama samafalka ama gargaarka shacabka koonfur galbeed in wax loo qabto waa ku dhex jiraalay koleyta insha allah waa dadaalayna sahwa insha allahu taas waa lagu jiraa waana qoraalkeeda waa diyaarinay in beeralayda dib looga celiyo ee ummadii nin weyn meshi kasoo maagay macnaha laguma celi karahasita maogi ummadda waa duurkii waa kasoo maageen tacabkii waa laga hor istaagay kii wax soo saartina wixiisa lagula dheganya marka hoolihii lufujeenayn hoolihii abaara gashay marka ummadda inaa gargaar loo fidiyo oo hoolo loo caadudo beerihii macnaha ee lagu kaalmeeyo macnaha hadee way lagu taabin lahaa beerihii in la geliyo makiinadii banaanka hadii loo diro oo macnaha wasaaradii oo ka socda hadii waa lagu dhago waay dhibaatooyinka ayaa iska badan moogi ummad imtixaan weyn siina ayaa rajaynayna insha allahu meel walba wax soo saarkiisa tankeeda inaan siina ayaa jecel maxamed adiga intaad wasiir noqon ka hor waxaad ahayd xildhibaanadii uga cadcadkaa oo had iyo jeer doonayay in ay la xisaabtamaan wasaaradaha koonfur galbeed ee soomaaliya markastana dhinaca mucaaradka u badna maanta maxaa kaa caamusiyey wallahi aniga mucaaradnimadayda macnaha ma ayna waxa la dumiye mucaaradnimadayda in awood qaybsiga la simo in macnaha wadanka macnaha oo shacabka wax loo qabto macnaha sistamka sidii macnaha ku socdo ququyarka ku socdo ummadda inuu la hor istaago wax la qabto indhahooda loo furo ummadda maadaama ku habsatay musuq maasuq iyo cadaalad daro labada waba dhacdi ee koonfur galbeed cadaalad daro iyo musuq maasuq ku habsatay ilaa taliyaan ilaa ingiriis ilaa waqtigan ay waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo iyo dib u dhacday wax soo saarkii iyo awal ku tiirsanayeen macnaha qabsatay nabaddarida macnaha duurku jirka oo macnaha qolada nabaddiidka hor taagan yihin oo beerihiina laga taaban lahay horeyna laga laga dhagan layahay dhibaatada sidaas daraadeeda ayaa ugaylinaya aniga moogiya uma qaylinayna aniga waa koonfur galbeed in la dumiyo systemkan ay danahayga iyo aayahayga dhan usoo baabi'een marka koonfur galbeed in la dumiyo aniga ma jeclay in dhaqaaqto indhaheeda furta waxbarashada dibidda loo qaado caafimaadkeeda dibidda loo qaado ee macnaha faw ayaa ahaa jirtay waqooyi dhibaato markay ku dhiyid ama gobolada dhex dhibaato ku dhiyid wadanka loogu gurmadaayey ee gobolada loogu gurmadaayey
waayahay shalay wasiirada waxaad ku eedan jirtay in qarashaadka ee dawladda soo galo ayaga sidii doonaan ay u isticmaalaan maanta soo adiga kama mid tihiid kuwa ee dhaqaalaha meeshaas u isticmaalayo wallahi taasita nin walba si u qaatay macnaha oo wasiirada dagaala kulli wasaaradda maaliyadda ma dagaalo looma dhigin wasiirada labaatan iyo afar wasaaradood waaye labaatan iyo wasaarada wasaaradda maaliyadda lama dhaho qolo walba meel baa qaabilsan maadaama maaliyadda dalka iyo dibadda way kasoo galaan wixii mucaawin ee wixii dalka dawladda federaalka ee soo dhiibtay waxaan u qaylinayna waxaa jirta wax yar iyo wax badan way yihiin in golaha wakiilada baarlamaanka hala soo hala ogeysiiyo hala soo bandhigo si ciidankeena waxaan ugu qabsano shacabkeena dhibaataysan waxaan ugu qabsano kelmada aan u qaylinahay kelmadaasi taa waan oogay adiga waxaa la dumaya mana ku qaylinayna mana ku qaylin doono marka adiga hadda wasiirada liiskii wasiiradaad ku jirtaa oo kuwii shalay aad ku eedeynaysa inay musuq maasuqaan dhaqaalaha adi marka ma waxaad ku jirtaa kuwii musuq maasuqa shalay aad ku eedeynaysay maya maya maya maya waxaa jirtaa anaga kuma jiro anaga wadankaas in wax loo qabto umadaas wax loo qabto dhaqaalaha wadanka laga soo saarayo in shacabkaasi taa beeraheeda iyo iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda wax loo qabto waxaan uqaylinayn waxaas aheeday sababtoo ah kasoo bilaabatay abdiqaasim kasoo bilaabatay labadaa wabad adeeda dhowr boqol kun oo arday ayaa dirida waxbarasho loo qaaday waxaan aniga ku qaylinay qodobada aan ku qaylinay waxayna dhowr boqol arday ayaa dirida waxbarasho loo qaaday oo deeq waxbarasho loo qaaday labadan waba gobolka ambay iyo naybakool iyo shabeellada hoose hol xisaaba konta ruux midhan oo nin walba mas-uul ama ama maalgab oo ilmihiisa hoogaa jiirijiiru marsiiyo moogi nin masaakiin ahoo dibida ilmihiis loo qaaday labadaa saddexdan gobol ma jiro dib u dhac weyn waxaasa arkaynun waxaasi ta waa laga doono dawladda federaalka ama baarlamaanka wakiilka naga yahay dawladda federaalka wakiilka yahay ama golaha senatarka wakiilka yihiin awoodahaasi ta waa soo bandhigeen ummadaas ha loo baaga ha loo qayliy ana kelmadahaas ayaan ku wajahnahay moogi waxaa la dumaya kuma wajahnayn waayahay marka diyaar ma u tahay in baarlamaanka aada hor imaado oo weliba aad ka hadasho wixii aad qabatay maadaama shalay qof kasta aad ka codsanaysay wasiirada inay baarlamaanka hor imaadaan wallahi diyaara waa saacad walba maalin todoba todobaad mar la xisaabtimo wax qabadka ay la control ninkii wax qaban waayena kolleyta marka ummad baa arkaysa in waxaasita wixii tabartiisa inteena laga joojiyo in todobaad walba la xisaabtimo waa jeclay todobaad walba wadankan wixii soo galayo wixii ka baxayo wixii wax shacabka wax loo qabanayo in todobaad walba lala xisaabtimo diyaar baan waa ma xilka lagu dhiibay ayaa sidan kuu galay mise isbedelka adaa ku arkay in wasaaradaha ay yihiin ama ay la sumin yihiin xildhibaanada wallahi xilkii ligi dhiibay sidaas ma ahla ummadaas ita man